adow ku herye hurudooy hadiyeyad aadi hurudooy hadbaacun aye hurudooyohey afrikay hurudooy adow ku herye hurudooy hadiyeyad aadi hurudooy hadbaacun aye hurudooy ahamad la saaraa hurudooy hayin sidiisa hurudooy la hogaaminaya ahamad la saaraa hurudooy hayin sidiisa hurudooy la hogaaminaya dulilamaahilade away hanaadadaade
bismi illaahi araxmaan araxiim kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada ina maqal dhagaysanayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha afrika oo ah barnaamij toddobaadla ah islamarkaana hadahan oo kale marka maalinimo walba oo khamiisa saacaddu ay hadahan oo kale soo gaarto aad ka dhagaysataan mawjadda siddeed sideed dhibic shan megahertes mar kale saaxiibayaal kulan wacan oo wanaagsan qodobada aan idinkugu soo gudbin doono barnaamijka inta uu hawada ku jira waxaa ugu dooroon islamarkaana ah ugu waaweyn dalka jabuuti waxaa toddobaadkan laga helay kiiskii ugu horreeyey ee ah cudurka ama caabuqa coronavirus ama covid nteen ee dunida looga yaqaano oo farabaan haatan ku haya dunida caalamka islamarkaana ee saameyn ku yeeshay qaaradda afrika faahfaahino iyo falanqeyn ku saabsan ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan qabsadeen magaalada janaale halka oo ay horey uga tali jireen dagaalamayaasha al-shabaab falanqeyn iyo faahfaahino ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa isla wararka soomaaliya inagoo kusii guda jirna ee isla soomaaliya toddobaadkan waxaa laga helay cudurka coronavirus oo haatan dunida farabaan ku haya ee dhanka kale dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa iyo ganacsigii kaga imaan jiray wadamada dariska ah qaar ka mid a faahfaahino iyo falqeyn ku saabsan ayaan saaxiib biyaal idiin soo gudbin doonaa dowladda wadanka etoobiyana waxaa looga digay in ay joojiso nacaybka ajaanibta ee dadka ku sugan dalkaasi waa dalkaasi etoobiya falanqeyn iyo faahfaahin ku saabsan ayaan saaxiib biya laidiin soo gudbin doonaa isla toddobaadkan dalka kenya waxaa laga helay kiiskii koowaad ee coronavirus ah iyadoona kiisas kale la sheegay inay haatan dalkaasi kenya ka jiraan falanqeyn iyo faahfaahino ku saabsan ayaan saaxiib yaal idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale ean idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona dalka nigeria isna waxaa ka jira calaamado laga helay oo ku saabsan kiiska caabuqa covid nteen falanqeyn ku saabsan ayaan saaxiib yaal gudageli doonaa haddii allaha awooda leh ogolaado inta barnaamijku hawada ku jiro waxaan ahay saaxiib yaal jala jaamac jire gordha waxaad maqli doontaan barnaamijka oo faahfaahsan
hey afrikay hurudooy adow ku herye hurudooy hadiyeyad aadi hurudooy hadbaacun aye hurudooyohey afrikay hurudooy adow ku herye hurudooy hadiyeyad aadi hurudooy hadbaacun aye hurudooyo ahamad la saaraa hurudooy hayin sidiisa hurudooy la hogaaminaya ahamad la saaraa hurudooy hayin sidiisa hurudooy la hogaaminaya dulilamaahilade away hanaadadaade dulilamaahilade away hanaadadaade
mar kale saaxiibayaal kulan wacan oo wanaagsan waa barnaamijkii toddobaadka waa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee umuuraha afrika waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jila jaamac jile taariikhdu maanta waxaay ku adkaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha maarso sanada labaatan labaatan saaxiibayaal aynu gudagelno barnaamijkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay dalka jabuuti toddobaadkan waxaa laga helay kiiskii koowaad ee caabuqa coronavirus ah iyadoona la sheegay in dalka jabuuti qofka laga helay cudurkaasi oo uusan ahayn qof u dhashay dalka jabuuti dowladda wadanka jabuuti ayaa sheegtay inay xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka coronaviruska ah ee laga helay wadankaasi wasiirka arrimaha dibadda jalk- ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa waxa uu xaqiijiyey baarit ee islamarkaana uu bartiisa twitter-ka kusoo qoray in xanuunkaasi laga helay muwaadin u dhashay dalka sbain oo wadankaasi soo galay afar iyo tobankii maarso ee sanadkan jabuuti ayaa sheegtay in qofkaasi la karantiilay uuna ka mid ahaa koox reer sbain ah oo dalka yimid islamarkaana watay diyaarad military kuwaasi oo laga helay saldhig ciidamada faransiisku ay ku leeyihiin gudaha wadankaasi wararka ka soo baxay ee jabuuti toddobaadkan ayaa imaanaya iyadoo dalalka ee dariska la ah ee sida soomaaliya etoobiya iyo wadamo kale oo afrikaan ah laga helay kiisaska coronavirus ee caabuqa covid nneteen ururka caafimaadka ee adduunka ee w h o ayaa sheegay in afar boqol toddobaatan iyo toddoba kiis oo coronavirus ah laga diiwaan geliyey guud ahaan qaaradan afrika ee aanu ku sugan nahay koonfur afrika ayaa sheegtay in tirada dadka oo xanuunkani qabtay ay labanlaamatay maalin gudaheed ayna gaadhay boqol toban iyo lix kiis oo covid nneteen ah nigeria dhankeeda waxa ay sheegtay in wadankeeda ay ka mamnuucday dadka ka imaanaya dalalka jiina itaaliya iran south korea spain jaban faransa iyo germany mareykanka iyo norway ee united iyo sidoo kale ee wadamo kale oo fara badan oo ay ku jirto switzerland iyo wadamo kale oo afrikaan ah oo laga helay kiisaska caabuqa covid nneteen wadankan ee wadanka sidoo kale wadanka burkina faso ee qaaradda africa ayaa dhinaca kale la xaqiijiyey in qofkii ugu horreeyey ee u dhintay cudurkan covid nneteen ama coronavirus ee haatan dunida ku haya faraha ba-an ee burkina faso waxaa la diiwaan geliyey in cudurkan ay soo ritay ee dad ka badan labaatan iyo toddobo islamarkaana ay dadkaasi qaar ka mid ah u geeriyoodeen toddobaadkan waxaa wararku intaa ay ku darayaan in qaaradda afrika uu uga faafid yar yahay qaaradaha kale marka loo fiirsho dalalka jiina iyo south korea waxaana dalalkaasi ee la sheegay in maalinkiiba uu kumanaan qof qabanayay balse qaaradan afrika oo cimiladeedu ay aada u kulushahay awgee aysan dhicin in cudurkaasi uu si ba-an u faafo haddii aynu usoo laabano gudaha soomaaliya ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan qaabsadeen magaalada jannaale halkaa oo ay horey ugu sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab wararka toddobaadkan inaga soo gaaraya magaalada jannaale ayaa sheegaya in halkaasi ay dagaal ku qabsadeen ciidamada dowladda soomaaliya kadib iska horimaad ay la galeen maleeshiyaadka al-shabaab ee ku sugnaa halkaasi ciidamada dowladda ayaa waxa ay garabsanayeen kuwa caalamiga ah ee taageerayaasha dowladda soomaaliya waxayna weerarka si ku qaadeen ee islamarkaana ay ku galeen magaalada jannaale goor ee sii horeysay oo ku beegnayd lix iyo tobankii bishan aynu ku guda jirno waxaana ay wararkaasi sheegayaan in weerarka ay qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay amisom garab ku siinaysay islamarkaana magaaladaasi dhowr jiha laga soo galay ee laba kun shan iyo tobankii kadib ayaa al-shabaab waxa ay ku sugnaayeen halkaasi waxaana weerar ilaa toban iyo sagaal askari oo ka tirsan ciidamada ugandha lagu dilay halkaasi marka ay shabaab qabsanayeen laba kun shan iyo tobankii magaalada jannaale hase ahaatee ciidamada dowladda ayaa dib ula wareegay iyadoona warbaahinta ee qaar ka mid a ay soo tabinayeen muuqaalo ciidamada xooga dalka oo halkaasi si nabad ah ugu damaashaadaya haddii isla wararka soomaaliya aynu ku guda jirno barnaamijkii umuuraha afrika ee toddobaadlaha ahaa ayaynu ku guda jirnaaye gudaha wadankeena soomaaliya ayaa toddobaadkan waxaa laga helay cudurka coronavirus waxaana sidoo kale la joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee soo gala soomaaliya iyadoona xeerkaasi uu dhaqan galay maantay oo khamiisa dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay in qof soomaali ah markii ugu horreysay laga helay cudurka coronavirus ama covid nneteen wasiirka caafimaadka ee soomaaliya fawsiya abikar nuur ayaa waxa ay sheegtay in kiiskan laga helay qof soomaali ah oo ka yimid dibadda qofkaasi oo lagu hayo meel gaar ah oo ku xiran ee gudaha magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in qofka laga helay cudurkan uu ka yimid mid ka mid ah wadamada laga helay ee covid nteen ee haatan dunida faraha ba-an ku haya dowladda soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegtay inay diyaarisay isbitaallo haddii xaalado kale ay soo baxaan lagu daweyn doono ama lagu xanaaneyn doono dadka qaba cudurkaasi wasiirka caafimaadka ayaa ugu baaqay dadka soomaalida ah inay isdejiyaan islamarkaana ay sugaan xaaladan iyo sida ay noqon karto tan iyo markii ee toddobaadkan la shaaciyay in kiiska laga helay ee magaalada muqdisho ma jirin warar kale oo xaqiijinaya in kiisas kale ay jiraan walow warbaahinta qaarkeed ay qoraysay in kiisas kale laga shaki qabo in ay ku jiraan isbitaalada qaar ka mid a magaalada muqdisho wasiirka duulista hawada maxamed cabdulaahi omar ayaa isna waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay dhammaan joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa iyaga ee kuwa oo sideed iyo tobankii bishan aynu soo dhaafnay maalnimadii shalay ahayd muddo shan iyo toban maalmood ah aysan imaan doonin kana bixi doonin gudaha soomaaliya diyaaradaha duulimaadka caalamiga ah amarkan ayaa saameynaya ilaa iyo toban iyo shan diyaaradood oo yimaada soomaaliya iyo kuwo kale oo ganacsi u yimaada gudaha soomaaliya waxaana maantay oo khamiisa dhaqankaas xeerkaasi uu dhaqan galay iyadoona la sheegayo in duulimaadyadii ay joogsadeen maantay oo khamiis ah intooda badan balse ay jiraan duulimaadyo si taxadar leh loo hubiyo oo imanaya soomaaliya hagaag saaxiibayaal barnaamijkii umuraha afrika ee toddobaadlaha ah ayaad la socotaa
ahoy afrikay hurudoy adow ku herye hurudoy hadyayadade hurudoy hadbacunaye hurudoy ahama la saaraa hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya ahama la saaraa hurudoy hayin sidiisa hurudoy away halaadad doqombo habow cuno weligee halaysan sida xoolihiiba xiranaguya doqombo habowsano weligeed halaysan sida xoolihiiba xiranaguya
mar kale saaxiibayaal kulan noocan oo wanaagsan barnaamijka umuraha afrika ee toddobaadlaha ahaa ayaad bartanka kaga jirtaan dhageysigiisa markana waxaan eegi doonaa dalka etoobiya safaaradda mareykanka ee dalka etoobiya ayaa waxa ay soo saartay digniino cusub oo ku aadan amaba ku socda shacabka dalkaasi etoobiya qoraal ay soo saartay safaaradda mareykanka ee magaalada adisababa ee dalka etoobiya ayaa looga dilay ayaa looga digay falal ajaanib nacaayb ah oo ay dadka qaar ku eedeynayaan shakhsiyaadka dalkaasi iyo wadano kale oo ay keenaan xanuunka coronavirus islamarkaana ay dadkaasi ku faquuqayaan ajaanib nacaayb iyo waxyaabo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in dadka qaar lagu weeraray erayo shiinaha ka dhan ah oo waxaana sidoo kale xanuunkan la xiriirinayaa in ay shisheeyaha keenaan ee dalkaasi etoobiya iyadoona shacab badan oo dalka etoobiya ay ka caroodeen toddobaadkan kadib markii kiiskii ugu horeeyey laga helay dalkaasi safaradda waxa ay sheegtay in lasoo wargeliyey in dhowr qof lagu geystay xadgudub iyo aflagaado magaalada adisababa oo ay ku jiraan muwaadino dhashay dalka mareykanka safaaradda mareykanka ayaa uga digtay dhammaan ajaanibta ku nool dalkaasi in ay taxadaraan kana fogaadaan in ay keligood socdaan amaba ay magaalada maraan xilliyada ay rabshaduhu jiraan arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ethoobiya laga helay dhowr qof oo qaba xanuunka covid nteen xanuunkan ayaa ayaa dabayaaqadii sanadkii tegay laba kun sagaal iyo toban waxa uu ka dilaacay magaalada wahan ee dalka shiinaha waxaana hadda uu ku faafay inta badan dalalka dunida iyadoona laga helay in ka badan ee laba bilyan oo laba milyan oo qof ama waa laba boqol oo kun oo qof aan idhaahdee oo la nool cudurkaasi iyo kuwo kale oo u dhintay intaba haddaba ee dalkan ethoobiya waxaa laga helay cudurkii ugu horreeyey toddobaadkii tegay iyadoona safaradda maraykanku ay ka digayso in ajaanib nacayb ay ku dhaqmayaan dadka ku dhaqan magaalada aadis ababa ee dalka ethoobiya haddii aynu eegno markana ee dalka iyo kenya ee warbixino ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa balse
habeena badan baan hurudooy xamuunku seexdoon hurudooy hurtaanya awgeed hurudooy la hadli waaye hurudooy habeena badan baan hurudooy xamuunku seexdoon hurudooy hurtaanya awgeed hurudooy la hadli waaye hurudooy علي هالشيدان هرداي هلالي وايو هرداي لا إيقاه هرشوغاه
mar kale saaxiibayaal kulan wacan oo wanaagsan barnaamijkii toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya ayaad weli dhegeysanaysaa ee dhanka iyo kenya ayaan u weecanaynaye saddex iyo tobankii bishan ee toddobaadkii dabaaqadii toddobaadkii tegay amaba bilowgii toddobaadkan ayaa waxaa dalka kenya laga helay kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa covid nneteen ah isagoona saameyn ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha waddankaasi kenya dowladda kenya ayaa mamnuucday dhammaan ee dhacdooyinka waaweyn ee bulshada ay isugu yimaadaan kadib markii dalkaasi laga xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus ah toddobaadkan ee bariga afrika wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya ayaa sheegtay in kiiskaasi laga helay haweeney ee kenyan ah kaasi oo kasoo laabatay dalka mareykanka toddobaadkii hore kenya oo ah dalka ugu hodansan gobolkan islamarkaana xarun u ah shirkado caalami ah hay-adaha qaramada midoobay iyo dalalkii ahna dalalkii kow iyo tobnaad ee ka hooseeya saxaraha africa ee laga helo cudurka coronavirus ayaa waxaa wasiirka caafimaadka ee dalka kenya ay shir jara-id oo ay toddobaadkii hore qabatay ku sheegtay in arrin kasta oo keeni karta in ay dad isugu yimaadaan islamarkaana uu ku faafi karo cudurkan ee covid nneteen la joojinayo inta lagu guda jira xaaladan warkan kadib markii lagu dhawaaqay ayaa waxa ay shacabka badan ay bilaabeen inay dukaamada aadaan si ay u soo iibsadaan kiimikada gacmaha nadiifisa iyo maaskarada lagu xirto ee wejiga ama afka kuwa oo ay dadka ee kenyaanka ah ay ku kala hormayeen ay ku kala hormarayeen waxyaruun kadib markii lagu dhawaaqay warkan ayaa shacab badan waxa ay bilaabeen in ay arinkaasi ee dib u raacaan islamarkaana ay howlahooda qabsadaan sidoo kale waxa uu saameeyey in ka badan boqolaal qof oo ka ganacsan jiray beeraha qaadka maadaama wadamada qaar ee ka ganacsada qaadka ama loo dhoofinayay sida wadankeena soomaaliya laga joojiyey qaadkan islamarkaana ay dowladu ku dhawaaqday ee dowladaha wadamada dariska la ah ay ku dhawaaqeen in duulimaadyadu ay hakisan yihiin balse caqabado kale oo waxaa jira dhanka dibadda kaga imaanaya ee ganacsatada waaweyn ee reer kenya maadaama inta badan ay ku xiraayeen ee dalka shiinaha oo ah halka uu cudurkani ka dillaacay waxaana ay saameynta ugu ba-an ku yeelatay ee dadka ku dhaqan magaalada nairobi ee caasimada wadankaasi kenya oo ganacsigooda uu ku tiirsan yahay dalka shiinaha islamarkaana ay aad u daneeyaan alaabaha laga keena shiinaha suuqyada qaar ee magaalada nairobi ayaa muuqaalo laga duubay waxa ay muujinayaan inay yihiin kuwo faaruqay inta badan lana xiray qaar ka mid a dukaamo caalami ah oo alaabtu ay kaga imaan jirtay dalka shiinaha sidoo kale warar toddobaadkan kasoo baxaya ayaa sheegaya in kenya ay qarka u saaran tahay in ay dadka isku socodka gabaan maadaama cabsi xoogan ay qabaan dadku haatanna laga cabsi qabo in cudurkaasi uu kusii faafo hagaag saaxiibayaal umuuraha africa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ayaad la socotaan qeybaha farsamada ayaan goordhow aadi doonaa haddii allah awoodu leh ogolaado waxaanan farsamayaqaanka ka codsan doonaa mid ka mida heesaha africa ee ay qaadaan fanaaniinta soomaalida
حليمة خليفة
አፍሪካ አፍሪካ አፍሪካይ አፍሪካይ አፍሪካይ አፍሪካ አፍሪካ አፍሪካይ አፍሪካይ አፍሪካይ አፍሪካ ቀይልሶ waxay warqayaxan ku tidhi anigu qeerkay ka haray qaaradii iga tago aqoon bay kashadeeno qaar baa dayaxa dayaxa dayaxa qabsaday afrika afrika afrikay afrikay afrikay afrika afrika afrikay afrikay afrikay afrika qayliso waxay warqay ahan ku tiri anigu qeerkay ka haray qaaradii iga tago aqoon bay kashadeeno qaar baa dayaxa dayaxa dayaxa qabsaday nasiibkaygaan qabaa dadkayga wada qabri ah qarnigaanan joognay kuraas ku qamaamayaan qabiil isku laynayaanoo qudhooda ku goynayaan nasiibkaygaan qabaa dadkayga wada qabri ah qarnigaanan joognay kuraas ku qamaamayaan qabiil isku laynayaanoo qudhooda ku goynayaan maatadoodii baa qaxdo dunida qarafaysato afrikaay qaabti baa laga taagan yahay afrikaay inay quusyihiin ciidooda qaani ah khayraadkuna uu dhex yaal qaraamaadin loo guray asaagood bood ka sugayaan maatadoodii baa qaxdo dunida qarafaysato afrikaay qaabti baa laga taagan yahay afrikaay inay quus wada yihiin ciidooda qaani ah khayraadkuna uu dhex yaal qaraamaad in loo guray asagoo fog ka sugayaan miyaydaan ceeb kursanayn miyaydaan qarqeebsan karin miyaydaan kiinii qaldama walaalkii qaban karayn miyaydaan ceeb kursanayn miyaydaan garqeebsan karin miyaydaan kiinii qaldama walaalkii qaban karayn afrikay osqura tihiini afrikay afrikay oolkiin mideeyo afrikay afrikay cadowgiin haquuste afrikay afrikay midigta isqabsado afrikay soomalay osqura tihiini soomalay soomalay qoorkiin mideeyo soomalay soomalay cadowgiin haquustee soomalay soomalay midigta isqabsado soomalay jabuutay jabuutay midigta isqabsado jabuutay afrikay afrikay midigta isqabsado afrikay soomalay soomalay midigta isqabsado soomalay
guud ahaan iyo gebi ahaanba saaxiibayaasheena qiimaha badanow intaa waxaa ku eg barnaamijkii umuuraha afrika ee toddobaadlaha haatan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijka xigaa toddobaadka dambe waa inoo khamiista iyo nabadgelyo
marka u horeysa radio cadaado iyo shaqaalihiisa oo hambalyanaya marka labaad